ayaa laga soo sheegayaa galbeedka afrika oo ku saabsan la dagaalanka cudurka ebola dowladda liberiya ayaa sheegtay inay dhici karto usbuucyo gudahood in lagu dhawaaqo in cudurkii laga dabargooyey waddankaasi dalka geni ayaa isagana laga sheegay in iskuulladii dib loo furayo markii ugu horraysay tan iyo intii cudurkaasi uu dilaacay bishii maars ee sannadkii hore ilaa haddana in ka badan labaatan kun oo qof ayuu ku dhacay cudurkaasi ugu yaraan siddeed kunna way ku dhimatay haddaba barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah mid ka mid a hogaamiyeyaasha hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee wakhtiga iyo dadaalka ugu badan ku bixiyey la dagaalanka cudurka waa xogayaha guud ee jamciyadda caalamiga ee laankayrta cas iyo bisha cas alxaaj asi oo ku sugan magaalada jeneva ee dalka switzerland barnaamijkan waxaa ila soo jeedinaya maxamed colaad xasan bal marka hore waxaad noo sheegtaa hawsha ay jamciyadaha i c r c iyo i r c ay ka qabtaan galbeedka afrika iyo qiimeynta ugu dambeysay ee xaaladda cudurkan Yeah, first of all, our involvement uh, in the Ebola response uh, was motivated by the fact that we've been working in these countries all the time. Ebola came and found us there.
ugu horrayn doorka aanu ka qaadanay jawaabta laga bixiyey ebola waxaa saldhig u ahaa xaqiiqada ah inaan waddamadaas ka shaqayn jirnay mar walba ebola annaga halkaasi wuu noogu yimid saddex jamciyadood oo na hoos yimaada ayaa kala jooga waddamada geni siraleon iyo liberiya waxaa noo shaqeeya ilaa shan iyo labaatan kun oo mutadawiciin ah oo bulshooyinka gacan ka siinaya sidii ay ula dagaalami lahaayeen cudurkan markii uu dilaacay cudurka ebola waxaan sii wadnay isla shaqadii aynu haynay annaga oo bulshada u samaynay wacyigelin ku saabsan cudurkan gacanna ka siinay sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyinka hortegid ah iyo sidii ay dadka uu ku dhaco u geyn lahaayeen goobaha caafimaadka si loo daweeyo shaqadaasina waxay ka koobnayd in dadka dhintay si fayaqab iyo sharaf leh loo duugo sababtoo ah dadka dhintay ayaa toban jeer ka badnaa qofka nool in laga qaado fayraska isugeynta howlahaasi iyo maalgashi aanu ku samaynay bulshada ayaa haatan horseed ka noqday in cudurkii halkiisa lagu hayo ama uu hoos u dhaco dhinaca kalena marka aan eego waxaanu ka walaacsannahay xaqiiqada ah in meelo cusub lagu arkay kiisas cusub oo cudurkan ah marka laysku soo wada duubo horumari miyaanu samaynay jawaabtu waa haa ma ku filan yahay ciribtirka cudurkan jawaabtu waa maya lama dhihi karo cudurkan waa la dabargooyey ilaa kiiska ugu dambeeya uu jiro waxaa haatan la joogaa wakhti la galo heegan si aan u sii wadno dadaalka iyo horumarka la sameeyey saraakiisha liberiya waxay sheegeen in horumar la sameeyey ayna suuragal tahay dhammaadka bisha dambe inay ku dhawaaqaan in cudurkii laga guulaystay ma la qabtaa qiimeyntaas
taasi waa rajada aan qabno laakiin markaan eego waayo aragnimada aan ka bartay cudurkan bilowgiisii haddii aad dhahdo xaaladihii keena cudurkan waxaa lagu ciribtirayaa toddobaadyo ama bilo cayiman waxay ila tahay ma aha mas-uuliyad daacad marka loo hadlo waxay ila tahay in jihada loo socdo ay wanaagsan tahay waxaana liberiya aan ku aragnay xaalado haddii la sii wado dadaalka hadda socda isla markaana la waayo kiisas cusub oo cudurkan ah bulshaduna ay sii wado iskaashiga siday haatanba u wadaan inay suurtagal tahay in cudurkan la xakameeyo sidaasi darteed kuma dhahayo usbuucyo ama bilo gudahood ayaannu ku soo afjaraynaa balse si wanaagsan ayay haatan wax ku socdaan walaac ma ka qabtaa in dadku ay isdhigtaan oo ay joojiyaan tallaabooyinka taxadarka leh ee ay isaga ilaalinayaan cudurka maadaama ay haatan kiisaskii cusbaa hoos u dhaceen I have that concern for two reasons. They are now two enemies uh, for to the fight against Ebola. One is complacency to start already declaring it is over. It is not over until it is really completely over. So laba sababood dartood walaac ayaa i haya haatan waxaa jira laba cadow oo uu leeyahay cudurka ebola mid waa in laysdhigto oo durbe lagu dhawaaqo in cudurkii lasoo afjaray wakhti looma hayo in laysdhigto marka labaad waxaan weli aaminsanahay in cambaarta ku dheggan dadka uu cudurkani ku dhaco iyo faquuqa ay la kulmaan ay weli sarreeyaan taasi oo dadka ku kallifaysa inay sheegi waayaan oo ay qarsadaan aysanna soo raadsan waayaan daawo taasina waxay dhinaca kale keenaysaa in xiisihii warbaahinta iyo qaybaha kale ee bulshada ee diiradda ku haya cudurkan uu hoos u dhaco isku darka saddexdaasi waxyaabood halisteeda ayay leedahay waa in lasii xoojiyaa guulaha la gaadhay loo dabaaldegaa horumarka la sameeyey balse waa inay noqdaan oo ay nagu dhiirigeliyaan sii wadista hawshan iyo sidii aan diyaar ugu noqon lahayn xaaladaha ka dambeeya cudurka ebola sababtoo ah haddii ay weli daciif yihiin adeegyadii caafimaadka iyo tashiilaadkii bulshada dhexdeeda la iskama difaaci karo haddii cudurkani mar kale soo laba kacleeyo shaqadu ma aysan dhammaanin waxaa rajadaydu tahay in cudurkani aannu soo afjari doonno laakiin taasi oo socota waa inaannu sii wadnaa dadaalka aan ku dhisayno kaabayaasha ay dadku isaga difaaci lahaayeen cudurkan muddada fog maxay ahaayeen waxyaabaha udubdhaxaadka u ahaa tallaabooyinka iyo dagaalka lagula jiray ebola The turning point has been uh, community mobilization and cooperation.
isbedelka ugu weyne waxa uu ahaa abaabulkii iyo iskaashigii bulshada fayaqabka caafimaad ee qofku waa go-aan shaksi ah dareenka bulshadu ka bixiso waxa dhacana waxay halbowlo u yihiin sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi haddii ay tahay xoojin ama xakamayn waxaan dhihi karaa markii ay bulshadu garowsatay inay iskaashi ka sameeyaan sidii loo baadi goobi lahaa loona heli lahaa dadka jiran taasi waxay ahayd tallaabo bilow ah oo wanaagsan markii ay garowsadeen inaysan meydka ugu murugoon karin ama u duugi karin ama u dhaqi karin sidii hore oo kale oo ay annaga laanqayrta cas iyo bisha cas ku aamineen inay hawshaas qabtaan waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo isbeddel keentay markii ay abuureen goobaha lagaga hadli karo ka hortagga in dadka lagu sameeyo faquuq laguna cambaareeyo cudurka taasi waxay ahayd tallaabo kale oo wanaagsan arrinta kale ee waxtarka weyn yeelatay waxay ahayd in siyaasiyiintu aysan dafirin jiritaanka cudurkan furfurnaanna ay muujiyeen kaalmana ay codsadeen waxa kale oo aynu ogaanay in tallaabooyin badan oo ka hortaga laga sameeyey xarumaha caafimaadka si ka duwan bilowgii hore sidoo kale waxaa jirta in la sameeyey hannaan lagula socdo meelaha u ka dilaaca cudurka iyo dhaqdhaqaaqa dadka taasi oo gacan naga siisay la socodka fiditaanka cudurka isugeynta waxyaabahaasi oo dhan waxay xoojiyeen doorkii bulshada ee ka hortagga cudurkan ma jiraa tallaal loo hayo cudurka ilaa iyo hadda No, there is no vaccine which is ready to uh, stop the epidemic. People are working very hard to develop one.
ma jiro wax tallaal ah oo diyaar ah oo cudurkan loo hayo dadkuse si aadah ayay uga shaqaynayaan inay suurto geliyaan aad ayayna ugu howlan yihiin wejiyada kala duwan ee tijaabada ah marka rajo weyn ayaa jirta laakiin lama joogo xilli aan rajadeenna oo dhan kor dhigno daawo tallaal ah balse waa inaan isha ku haynaa waxyaabaha dhidibada u ah jawaabta laga bixiya cudurkan waana inaan sii wadnaa cilmi baarista iyo maalgashiga tallaalka nasiib darro dad badan ayaa u dhintay cudurkan in ka badan siddeed kun kuwo kale oo badanna way la ildaran yihiin laakiin muxuu yahay raadka muddada fog uu ka tegayaa cudurkan the long term efforts you know, first of all is the health systems that needs to be strengthened and that has been weakened the first victims of the ebola was the health health health workers raadka uu muddada fog ka tegayaa waa xoojinta adeegyada caafimaadka ee cudurkani uu daciifiyey dhibanayaashii ugu horreeyey ee cudurkani waxay ahaayeen shaqaalaha caafimaadka siralyon oo kale waxaa ka dhintay qaar ka mid a dhakhaatiirteedii ugu wanaagsanaa oo geeriyooday iyaga oo dadka kala gargaaraya sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in dib loo uruuriyo loo tababaro islamarkaana loo qalabeeyo adeegyadii caafimaadka iyo shaqaalihii islamarkaana dib loo dhiirigeliyo lana xaqiijiyo inay ku shaqeeyaan bii-ad nabdoon oo ay kaga nabad galaan cudurrada ay dadka ka daweynayaan waxay ila tahay inay taasi tahay dadaalka loo baahan yahay muddada fog dhinaca kalena falceliska aan bislayn ee dadku ay ka bixiyeen markii cudurkani uu dilaacay ee ahaa in xuduudaha la xidho la joojiyo duulimaadyadii islamarkaana dalxiiskii uu istaago waxay dhaawac weyn u geysteen dhaqaalihii waddamadaas oo horeyba daciif u ahaa horumarkii koobnaa ee ay muddo sannado ah samaynayeen ayaa halis galay waxaana loo baahan yahay in taasi dib loo dhiso waxaa loo baahan yahay in maalgelin dhaqaalaha ah iyo adeegyada caafimaadka la sameeyo waa in dib loo helaa kalsoonidii beesha caalamka oo duulimaadyadii iyo dalxiiskii ay soo laabtay annaga haddii aynu nahay bisha cas iyo laanqayrta cas waxaan sii wadaynaa hawsheenna aan awalba haynay taasi oo ah inaan bulshada ku garab istaagno sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahidooda saacadda taagan waxaan rajaynayaa in baahida berrito ay ka duwanaan doonto tan maanta jirta barnaamijkii martida mikrofoonkuna intaasi ayuu ku egyahay toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa xogayaha guud ee jamciyadda caalamiga ee laanqayrta cas iyo bisha cas alxaaj asi oo ku sugan magaalada jeneva ee dalka switzerland barnaamijka waxaa ila soo jeedinayey maxamed colaad xasan